culummada iyo macalimiinta halkan isugu timid wax badan oo dardaarana dadkii lahaa waa idinka dadka dadka waaniya ababiya tarbiyeeya waa idinka laakiin maanta waxaa timid nidaam cusub oo u baahan la dagaalan afkaar diineed in aan samayno waan inaan isku kaashanaa degmo walba o aad ka socotaan ee gobolka banaadir waxaan hubaa maalin walbo dhib ooy qolada geystaan ayaa mid uun soo wajaho waan wada xasuusanaa afaritobankii oktoobar dhibtii nagu dhacday waan ognahay guri walba inay gilgishay jawaabta aan ka bixinayna midda ugu wanaagsan ee laga bixiyo waa midda diiniga ee loo diyaargarooba sida lagula dagaalami lahaa afkaarta maxaana aamusinaya bakdinta qofka gelaysa maxay tahay qofka dariiqa ilaahay ku taagnaa ee waxa ugu khayrka badnaa bulshada barayay og xasanaadka ilahay agtii u yaallo haddii uu ka hadlo oo uu u diyaargaroobo inuu istaago degmadaas inuu ka samata bixiyo dhibka uu ku jiro oo qofkaas isagoo intaa wada dhibka uu ku gaaro imisa wanaag ayaa ilahay agtii u yaalla inaan bulshadeenna maanta kadib u istaagno inaan si dhaba uga baraarujinno afkaartan qaldan ee lagu luminayo oo aan qayb ka qaadanno qofka afkaartaas qaldan qofka wada qofka intakadiga ama hay-adaha amniga u sheego ummadaas waxa uu ka badbaadiyay xasanaadka ay leedahay intaa la egta